warbixintan cusub ayaa shaaca ka qaatay in dhallinyarada iyo caruurta qaxootiga ay yihiin kuwa halis badan ay soo wajahdo inta lagu jiro safarka tahriibka kuwaasi oo u nugul dhibaato in la soo gaarsiiyo dhallinyarada da-doodu ay ka yar tahay shan iyo labaatanka ayay warbixintu sheegtay inay yihiin kuwa dhibta ugu badan ay soo gaadho wiil dhallinyaro ah oo lixiyo toban jir ah oo ku sugan xero qaxootiga ku taala dalka talyaaniga kana soo safray dalka gambiya ayaa waraysi lala yeeshay kaasi oo sheegay in magafayaasha ay si qasab ah ugu shaqaysanayeen intii uu ku sugnaa dalka libiya waxa uu sheegay in qaab addoonsi oo kale ah loogu shaqaystay iyada oo xabsi lagu hayay waxaana jirta mararka qaar sida uu sheegay in la garaaci jiray haddii uu daalo ama uu shaqada qaban kari waayo warbixintan cusub ayaa ku salaysan waraysiya lala yeeshay labayo labaatan kun oo dhallinyaro ah kuwaasi oo koob iyo toban kun oo ka mid ihi ay caruur yaryar yihiin wakiilka hay-adda i o m a yurub eugenio ambresi ayaa sheegay in loo baahan yahay in la helo qaab lagu badbaadin karo dhallinyarada iyo kuwa aadka u nugul in waxyeelo ay soo gaadho iyadoo oo aan la eegaynin sida uu sheegay sharcigooda iyo waraaqaha ay wataan wakiilka hay-adda unisef afshan khan ayaa isaguna sheegay in wax laga naxo ay tahay xaqiiqada muuqata ee ah in lagu xadgudbo islamarkaana dhibaato la soo gaarsiiyo dhallinyarada iyo carruurta u tahriibta yurub waxaana uu ka codsaday midooda yurub inay isla meel dhigaan hanaan aamin ah oo ay dadku si sharci ah oo aan halis lahayn deganaansho uga heli karaan dalalka qaaradda yurub warbixintan ayaa sidoo kale sheegtay in caruurta afrika ka yimaada ay yihiin kuwa ugu halista badan ee ay dhibaatadu la kulanto dadka afrika ka tahriibaya ayaa sii mara dalka liibiya oo ay dowlad la-aani ka jirto iyagoo gacanta u gala maleeshiyaad hubaysan dhallinyarada tahriibaysa ayaa waxaa warbixintu ay sheegtay in ay ku baxdo lacag ku dhow shan kun oo dollar waxaana inta badan ay yurub galaan iyaga oo dayn lagu leeyahay taasi oo halis badan noloshooda iyada lafteedu gelin karta